بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة القارعة مكية وآياتها إحدى عشرة آية سورة القارعة ومكية آيات كيدنا وكوبية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة ربي وحولي القارعة تي قلبك قراعيسي القرع وقراعدة مركا وقيامة مركا يقومتو اي اي كعدو ayaa waxaa lagu magacaabay qaarica liannahaa taqracu lquluuba biahwaaliha waayo wadnahay ku garaacaysaa hawsheeda iyo dhibkeeda iyo kadeedkeega sidaasaa loo yidhi qaarica walidaalika markaad naxdo dee wadnuhu waa ka ku gariira iskaa garaaca marka hawlka iyo dhibaatada maalintaa taagan ayaa wadnaha ay ku garaacaysaa allah waxau yihi markaa alqaarica tii wadnaha iyo qalbiga garaacaysay maa maxay bay tahay alqaaricatu tan qalbiga garaacaysaa waa maxay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi moxamedow maa waxa ay tahay alqaaricatu tii qalbiga garaacaysay yowma maalin bay qalbiga garaacaysaa qiyaamadu maalinkaasoo yakuunu nnaasu dadku ay ahaanayaan kalfaraashi sidii balambaalis almabhuuti la kala firdhiyey yacni sida laysku dhex yaacayo ee itijaaha iyo miisaanka uga lumayo ee meel loo socdo iyo meel laga socdo aan loo kala garanayn balanbaalistaa la firdhiyey la sii daayey ayaa dadkii ay la mid noqonayaan oo wa takuunu ay ahaanayso aljibaalu buurihiina ay ahaanayaan kalcihni sida dhogortii idaha dhogortaasoo almanfuushi la kala saaray oo la kala saarsaaray yacni waa maalinta buurihiina ay noqonayaan sida dhogor idaad oo la kala saaray oo dabayshu kala qaadayso waa buurahaad ogeyd culays iyo adayg intay leegyihiin ee ilaahay dhulkaba uu ku dhidbay qodimada looga dhigay allah waxau ihi faammaa man haqulat haddaba ilaahay markuu ku dhaartay qiyaamada iyo dhibaatooyinka dhacaya markuu inoo sheegay ee inooga warramay qasam iyo dhaar maahee laakiin rabbi markuu inooga warramay qiyaamada iyo dhibka dhacaya iyo dadku sida ay noqonayaan iyo makhluuqaadka kale ayaa rabbi wuxuu inoo sheegayaa dadkii siday u qaybsamayaan qolo miisaankoodu cuslaado oo liibaanta iyo kuwa miisaankoodu fududaado oo khasaara allah waxau ihi fa ammaa man mid miya kaasoo haqulad ay cuslaatay mawaasiinu miisaanadiisii xasanaadku kay cuslaadaan yacnii waxyaabihii wanaagsanaa ee loo miisaamayey ka ay cuslaadaan fa huwa isagu fii ciishati nolol ayuu ku sugan yahay noloshaasoo raadiyatin raalli ah macnaha nolol uu saaxiibkeedu ka raali yahay ayaa uu ku sugan yahay ay raadiyatin saaxibuhaa noloshaasoo saaxiibkeedu raalli uu ka yahay ilaahay deeqda uu ugu deeqay darteed wa amaa man mid kase khafat ay fududaato mawaasiinu miisaanadiisii loogu miisaamayey xasanaadka ama waxyaabihii loo miisaamayey ninka ay fududaadaan ee xasanaadkiisii fududaado dee sharkiisina uu cuslaado fa ummuhu kaa hooyadii asalka iyo asaaska halka uu gelayo hooye waxaa loo yidhi dee ilmaha yari hooyadii buu laasimaa oo halkaa laabta hooyadii iyo dhabteeda ayaanu ka dhaqaaqayn marka waxay naarta haawiye u laasimeen sida ilmaha yari hooyadii u laazimayey iyadaa hoy iyo hooyo iyo hantiba u ah kaa waxaa la yidhi wa amaa man khafat mid kase ay fududaato mawaasiinuh mawaasiintiisii iyo khayrkii loo miisaamaya ka uu fududaado fa ummuhu kaa hooyadii waa hoygiisa iyo asalka uu u hoyanaye e haawiyatun mid shalwata ama hoobanaysa weeyi macnaha waa mid hoos loogu hoobanayo oo loogu shalwanayo waa naarta haawiya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye nebi allow maa waxa ay tahay hiya tan lagu hoobanayee haawiye waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey arrinkeedaa la cuslaynayaa naarun naar weeyi naartaasoo xaamiyatun kulayl dhaaftay oo wax alla u xamili karaa aanu jirin acaadana allaahu minha jamiica ilahay naga badbaadiyo